sagaalkii sane ee ugu dambeysay ayuu mashruucan gargaarka ah ee walaal afuri uu ka jiray dhulka soomaaliyeed ee gobolka geeska africa waxaana raashiin bisil loogu samayn jiray dad badan oo dan yara iyadoo dhaqaalaha lagu fuliyana uu ka yimaado bulshada laakiin labadii sane ee ugu dambeysay waxaa saameyn ku yeesha habsami u socodkii howshan xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana la bedelay hanaankii hore ee ahaa in dad badan meel qurah lagu wada afuriyo iyadoo si weyn looga taxadirayo in xanuunkan uu ku dhex faafo bulshada arrintan ayaa sababtay in labadii sane ee ugu dambeysay qoysaska danta yar loo qaybiyo raashiin aan bislayn sida uu ku waramaya cabdulaahi axmed cabdi oo ka mid a samafalayaasha howshan ka wada magaalada muqdisho waxyaabaha ay kaga bedelan tahay sanadkan sanadkii hore ama sanadihii kasii horeeyey waxaa ka mid ah jikada shibis ewel raashin walaal afure aan bixinno waxaan ku biin waxaan ku bixin jirnaa raashin bisil oo oo la kariyey oo ay u dhan tahay qaybihiisa kala duwan ay u dhan tahay ayaan bixin jirnay laakiin sanadii hore iyo sanadka kan waa kaga duwan yahay sababtoo ah waxaa jira cudurkan bandemika coronaviruska jira sidaa darteed waxaan go-aansanay in aan bixinno raashin qalalan annagoo raacayna nidaamka kala fogaanshaha in aan dadka danyarta ah ee aan awoodo inay soo doontaan inaan guryahooda ugu geyno dadka kale awoodayana in goobaha laga bixinayo ay soo tigsadaan qoysas badan oo ku nool caasimadda soomaaliya oo dhaqaal ahaan jilicsan ayaa helay raashiin gargaar ah oo lagu iibiyey lacag laga soo aruuriyo soomaalida dhexdeeda waxaana uu mashruucan noqday mid garab istaagay dad badan oo walaac ka qabay noloshooda bisha ramadaanka sida uu v o eda u sheegay saleebaan maxamed xaaji oo sagaalkii sane ee ugu dambeeyey walaal afuri kala shaqaynayay degmada xamar jajab ee gobolka banaadir waxaa ka mid ah in oo dad masaakiin la quudiyo ilaa bil waxay cuni karaan inaan sii karno oo baahidoodna aan dabooli karin dadkan afur la-aanta haysi afur inuu noqdo ilaa iyo waxaan siinaa intaas boqol qoys wax ka badan aan siinaa qoyskiiba waxay isticmaashaa raashinkaan siina hal bil kaamila isticmaale baahida dabood baahida ugu weyn baahidaas waay
marka aad muqdishoad hadda joogtaa marka aad fiirisaan dadka qaabka aad u xolanaysaan intii aadan waxsiin ka hor sidee u xolataan oo aad dadkan ku ogaataan inay yihiin dadkii mudnaa oo gargaarkaan u baahnaa wallaahi dadka horta waynoo waynoo kala baxsan yihiin dad masaakiina wax siinaa dad iska qurxoon iska labis fiican oo magaalada iska mara oo baahanna way jiraan waxna waa siinaa dadkaasna wax waa la wadaagnaa waa weydiinaa waa su-aalnaa xaaladood dad waxaa jira baayina heeso inayna wax ku weydiin ka xishoonayo noocaasna wax waa siinaa hadallo iyo waa la sheekaysanaa waxna waa la wadaagnaa howshan gargaarka ah ee walaal afuri waxaa lafdhabar u ah qurbajoogta soomaalida oo hindisa aragtidan ah in la garab istaago bisha ramadaanka dadka nugul si looga garab siiyo afurka xasan cabdulaahi xasan oo ka mid ah dadka qurbajoogta ah ee shaqadan ka soo bilaabay dibadda haddana ku sugan magaalada muqdisho ayaa v o eda uga waramay sida fikirkan uu ku yimi iyo sida dhaqaalaha ay ku iibiyaan raashiinka ay uga soo qaadaan soomaalida waxay ka timaadaa dibadda london america south africa australia canada dad isugu tegay anigaan kula hadlahay sanno hore oo koroono jiro waxaan ka aruurihayay london oo guri guri qofku ugu tegeynay jidka ma socona koroona jira ganacsiga waa naga xirnaay laakiin sanadkan waxaan joogaa muqdisho waxaan ka aruurinaa dadkii aan aqaano macnaha qurbaha ka yimiday aan ka qaadnaa dadka waxaana loo soo diro wax qof shaksi dhiiba ma aha waa waxaan soomaalida oo dibadaha joogaa ka soo aruurino caayagaa la qaataa lacagaa lagu soo ridaa walaal afuriyaa kuwada qoran qorshahan markii hore sidee buu ku bilaabmay markii aan dib u laabanno aas-aaskeedana sidee sidee sidee aad ku bilowday wallaahi horta labada kun saddex iyo tobankii aas-aaskeeda bilowday waxaan macnaha go-aan lagu gaarin in soomaalida lagu istaagin bashiir mursal ciise oo guddoomiye ahaa fikradiisay ahayd waxaa yidhi in macnaha soomaalida inuu macnaha walaal afuri hinaax u qaybino ayaan jecelnahay fikirkaas saasay ka timiday howshan saasaa loo qabana inkasta oo weli mashruucan uu socdo haddana in raashiin aan bislayn la qaybiyo waxa uu marna u wanaagsan yahay qoysaska danta yar marna waxa uu saameyn badan ku yeeshay dadka keligood nool oo afurkan ku tiirsanaa waxaase muuqatay in covid sagaal iyo toban uu howshan si aada u taabtay cabdicasiis barrow v o a muqdisho